Beeralayda Badbaadada waxay la soo talinaysaa war xaqiiqo ah oo ku saabsan dhexdhexaadnimo.
waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka soconaya loolan iyo hardan xooggan oo siyaasiyiinta qaar ay ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen xilalka wasiirada ee dowladda soo socota ee la dhisi doono warar kale qaar ka mid ah xubnaha doondoonista ugu jira in ay ka soo dhex muuqdaan golaha wasiirada ee xukuumadda uu dhisi doono marka la ansixiyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre wasaaradaha ugu badan ee loolanka adag uu ka taagan yahay waa labada wasaaradood oo ay leeyihiin beelaha hawiye gaar ahaan abgaal iyo habargidir waxaana labada wasaaradood ee ay ku yeelan doonaan xukuumadda soo socota uu ka jiraa loolan adag oo ah ciddii ku soo bixi lahayd kuraastaasa waxaana u taagan siyaasiyiin badan oo magac ku leh saaxadda siyaasadda soomaaliya kuwaas oo doonaya in kuraastaasi ay ku soo baxaan labada shaqsi ee hadda ugu cadcad kuraasta ay leeyihiin beelaha hawiye gaar ahaan abgaal iyo habargidir ayaa waxa ay kale yihiin ambasador maxamed cali america oo loo malaynayo inuu ku soo bixi doono golaha wasiirada ee soo socda waxaana maxamed cali america ay macquul tahayba inuu helo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ee dowladda soo socota ee uu soo dhisi doono ra-iisul wasaare xasan cali khayre marka ay ansixiyaan xildhibaanada baarlamanka labada aqal wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka oo la isi saari doono ayaa waxaa heli doona sida loo badinayo siyaasiyiin ku dhowdhow madaxweynahana ay sheegayaan wasiirka hadda ah wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan odowa kaas oo la filayo in labadan wasaaradood uu helo sababaha lagu badinayo in cabdiraxmaan odowa uu heli doono wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ayaa waxa ay tahay in xasan cali khayre ay saaxiibo dhow yihiin islamarkaana lagu qancinayo koox diimeedka dam jadiid ee laga adkaaday in ay ka soo dhex bidhaamaan liiska golaha wasiirada ee xukuumadda soo socota maadaama faarax sheekh cabdulqaadir mahad maxamed salaad cabdikariin xuseen guuleed iyo xasan sheekh maxamuud dhammaantoodba ay isku raaceen in odowa loo siiyo kursiga ay ka heli doonaan ay ka heli doonaan golaha wasiirada ee soo socda waxaa kaloo wararku sheegayaan in doctor cabdinuur uu isna heli doono kursi ka mid ah kuraasta wasiirada soo socda waxaana loo badinaya inuu noqon doono wasiirka waxbarashada ee soomaaliya doctor cabdinuur waa aqoon-yahan soomaaliyeed oo ka soo jeeda beesha xawaadleh waxaana la sheegayaa inuu aada ugu dhow yahay madaxweynaha hadda jira ee maxamed cabdulaahi farmaajo guddoomiyaha jaamacadda city university oo markaasi ka soo jeeda beelaha waqooyi ayaa isna loo wadaa in uu heli doono wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya inkastoo caasha xaaji cilmi oo ka soo jeeda beesha habargidir ay doonayso in loo magacaabo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya laakiin odowa oo golaha wasiirada boos kale kaga soo dhex muuqan kara ayaa laga yaabaa in ay caasha ku hungoodo damaceeda ah guddoomiyaha jaamacadda city university ayaa waxaa gadaal ka riixaya abshir bukhaari oo ah senator ka tirsan baarlamanka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka golaha sare sidoo kale axmed macalin fiqi oo ay saaxiib yihiin iyo sidoo kale xasan macalin oo dhammaantood ka tirsan kooxdiimeedka ala sheikh iyo ururka amaba xisbiga la yidhaahdo daljir sidoo kale nimankan ayaa gadaal ka riixaya cabdiraxmaan odowa oo ay saaxiib dhow yihiin waxaana ay doonayaan in uu helo kursi ka mid a golaha wasiirada axmed macalin fiqi oo la malaynayey inuu heli doono kursiga beesha habargidir ay ku leedahay golaha wasiirada ayay u badan tahay inuu aadi doono maamulka galmudug oo uu cabdikariin xuseen guuleed ka tanaasulo kursigaasi dad kale oo fara badan oo tiimka farmaajo ka mid ah ayaa iyaguna lagu wadaa in kuraastaas ay helaan laakiin farmaajo ayaa lagu cadaadinayaa in markaasi uu ku yareeyo golihiisa wasiirada dumar sida ay codsadeen culamaa udiinka sheekh bashiir axmed salaad ayaa la sheegay in uu diiday in uu markaasi qaato kursi ka mid a golaha wasiirada markii uu usoo bandhigay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ay dalka sacuudi carabiya ay u wada safreen